shirkan saxafi ee maanta aan soo qaban qaadanay haddaan nahay musharaxiinta madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo ay igu weheliyaan saaxiibaday cabdiraxmaan odowaa cabdulaahi faarax weheliye iyo cabdi cabdidheere oo runtii berri nala soo nagala soo qaybgeli doona runtii waxaa dul maray saaxiibkay ayaa dul maray qodobadii ugu muhiimsanaa laakiin waxaan rabaa inaan dhowr shay aan hoosta ka xariiqo oo ah galmudug waxaa lagu dhisay maanta ay marayso halka ay marayso waxaa noo dhisan baarlamaankii labaada noo dhisan baarlamaankii labaad ee dowlad goboleedka galmudug noo dhisan halka meeshan aan ku soo gaarnay toddobada biloodoo lasoo dhaafay waxaa nala joogay wasaaradda arrimaha gudaha guddi dowladda federaalka laga soo diray maanta reer galmudug institutionkii koowaada u dhisan institutionkaas koowaad oo noo dhisan waxaan u baahannahay in maskaxda lagu hayo xildhibaanadeenna iyo iyo institutionkeenna koowaadu noo dhisan in maskaxda lagu haya maanta wixii ka dambeeya dowladda federaalka shaqana naguma lahan shuqulna naguma lahan waxaa la leeyahay dowladda federaalka sekreteerka ah ama xubin ka ah ama baarlamaankeenna shaqo ku leedahay sharcina ma ahan dastuur federaalna ma ahan dastuur dowlad goboleed galmudugna ma ahan marka waxaan rabnaa runtii inay faraha kala baxaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddigii shaqadiisa ay dhammaatay hawsha baarlamanka dowlad goboleedka galmudug baarlamaanka labaad isagaa noo dhisan maanta wixii ka dambeeya dowladaan nahay halkaanna waxaa lagu yimid isugu tanaasul waxaa lagu yimid runtii dhabar adeyg waxaa lagu yimid inaan annagu qodob walba oo ka mida toddobadii bilood lasoo dhaafay waxaan ka waa ka cabannay waxaan ka sheeganay maxaa la yidhahdaa markii guddiga lasoo magacaabay waxaan nidhi guddigan wuxuu yahay maxaa la yidhahdaa guddi shaqadii dowladda haya hanala ka daayo dowladdu waa ku adkaysatay odayaasha dhaqanka liiskooda yaan la musuq maasuqana nidhi waa laga shaqeeyey in la musuq maasuqo waa u tanaasulna xildhibaanada soo baxay hadda oon dembi aan ku lahayn intaas ayaguna runtii inta oday oo hadashay oo cabaaday oo runtii khatar u gashay inay galmudug ayay runtii ay khatar galaan oo yidhi waa ka tagna meeshaana ha lagu soo kala tago oo annagu aan habeen walba u boogadhayno oon idhaahno tan waxaan fiirinayna kursiga ama reerku ay kuu soo dhiibteen oo dowladdu kaa xoogtay oo lagaa faramaroojiyey waxaa ka muhiimsan in maanta aan fiirino galmudugta aan dhisanayn waxaan rabaa baaq inaan u diro halkan ra-iisul wasaaraha mudane xasan cali kheyre oo runtii meeshuu ka bilaabay nagu soo celiyey maanta sidaan ognahay gaalkacay waxaa ka socda qabaqaabo kalaa ka socota guddi kalaa ka dhisan baarlamaan kalaa laga dhisayaa maalintuu noo imaanayana brime ministerka wuxuu yidhi wixii aan xalinayaa shir dib heshiinaan qabanayaa nama qabato toddoba bilood kadib toddoba bilood kadib maanta in baarlamaan kale gaalkacay lagu dhisa nama qabato dowladdu ayadaana tiri madaxweyne xaaf wax walba uu maxaa la yihahdaa uu yahay annagaa xalinayna annagaa qaadanayna annagaa qaadanayna la macaamilayna oo arrintiisa idinka xalinayna dee maanta in ay haddana wixii ay ku ballameen waxay isku fahmeen inay dowladdu inta ka baxdo madaxweynihii uu yidhaahdo halkaas uu baarlamaan kale ku dhisayaa waxaan u arkaynaa caqabad kale oo loo dhigaya galmudug mar kale waxaan soo xasusanaya labada kun iyo shan iyo tobankii oo dhuusamareeb iyo cadaad loo kala taagay maantay ma aqbali karno inaan dhuusamareeb iyo gaalkacyo laba baarlamaan iyo laba dowlad kale inay ka dhalato ma aqbali karno afar sano kale inay nooga dhunto ma aqbali karno waa mas-uuliyad dowladda federaalka ay leedahay oo toddobada biloodoo lasoo dhaafay ay ayadu gacanta ku haysay maanta marka inay laba baarlamaan noo dhalato oo odayaashii halkan ka xanaaqay ay halkaas aadaan oysan dowladdu waxba kala jeclayn oo madaxweynihii hadda xilka la rabay in lagala wareego dowlad goboleedka la samaynayo waa mas-uuliyad dowladda federaalka ay leedahay waxaan rabnaa shacabka reer galmudug inaan u sheegno waxaan rabnaa dowladda federaalka inaan u sheegno international communitiga inaan u sheegno waxaan rabnaa arrintaas hadda in laga hortago ma rabno in mar walbaba dowladda meeshaan ka dhalata tii caqa tii lugaha qaba laheyd in meel kale loo dhigo ma rabno arrintaas waxaan rabnaa in la xalliyo arrimaha kale oo halkan ka jira iyadana waxaan rabaa in runtii walaalkaya ka hadlay laakiin in maalin jimco ah wixii toddoba bilood aan sugaynay in la yidhaahdo maalin jimcaha la qabanaya oon ognaho public holiday ah oon ognaho maalin muqadasa noo aho annaga haddaa dad muslima aan nahay inay dowladdu sugi weyso subax sabti iyo galab jimco waxa u dhexeeyo laba iyo toban saac ka yar inay sugi weyso waxaad dareemi kartaa waxa ku dhex jira waxaad dareemi kartaa cabsida iyo ay qabto dowladdu ay ka qabto process xora oo xalaala inuu meesha ka dhaco annagu wax walba oo dowladdu maxaa la yidhahdaa ay soo samaysay ama ku tagrifashay runtii dadkii lagu tagrifalayna guryahoodan ugu tagnay waa ka raaligelinay brocesskana runtii intaan ilaashanay runtii intaan u naxnay intaan u turnay dowladda uma turna leenna marka waxaan rabnaa walaalayaal annaga oo dhisanayna dowlad goboleed galmudugoonna wada deeqda haddana khaladaadkii la sameeyey isku boogadhayayno isaga bahasha ah inaan tacadiyaadka iyo runtii xadgudubyada dowladdu ay samaysay oo runtii maantay na koostigaraynaa inay wax kale garabkeenna ka samaysmaan inaan runtii aan isxallinno kuwa naga maqanoo caawa gaalkacyo jira inaan xallisanno kuwa halkan joogo lagu dulmiyo inaan xallisanno kuwa soo baxayna waxaan rabnaa inay maskaxda ku hayaan dantaas guud oo runtii ay u soo baxeen wixii la raba hala sameeyo dantaas guud ay u soo baxeen runtii inay ilaashadaan inay galmudugtii mas-uuliyadda maanta ayaday saaran tahay waxaan rabnaa maantay mas-uuliyadda ku saaran oo ah inaad galmudug oo oo oo dhismaheedu loo dhan yahay oo maanta maalin walba waxaan lahayn galmudug midaysanaan rabnaa maalin walba waxaan lahayn galmudug loo dhan yahaan rabnaa maanta waxa weeyaan inaad adinka idin saaran tahay baarlamaanka ay saaran tahay galmudug ciddii kala qaybiso oo caawa gaalkacyo iyo dhuusamareeb ka dhigtay ma miday karto galmudug ciddii kala dirtay iskuma dari karto baarlamaanka hadda dhisan fariintaasaan u dirayaa haddaan rabno afartii sanoo lasoo dhaafayoo labada meel la kala joogo cadaada iyo dhuusamareeb la kala joogi maanta haddaan rabno afar sanoo kale oo gaalkacyo iyo dhuusamareeb la kala joogo haddaan rabtiin intii mas-uuliyadda lahayd waa taqaaniine maxaa la yidhaahdaa usii dhiiba haddii kalena waxaan rabaa inaan ogaano ciddii galmudug midaysan loo dhan yahay dadkeedu iskudant isku dan yihiin ay rabaan inay dhibaatada ka baxaan waxaan rabaa in la doortaan rabaa waa mahadsantihiin